sidaad warkayaba ku maqlayseen doon ay saaran yihiin boqolaal qaxooti soomaali ayaa ku degtay xeebta lambadusa ee dalka talyaaniga ku dhowaad boqol qof ayaa dhimatay kuwo kaloo badanna waa lalaayahay doontan ayaa kasoo kicitintay dalka libiya waxaana laga cabsi qabaa in dadka saaran ay u badan yihiin soomaali iyo eritreyaan haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka rome kula xidhiiray maxamuud yaasiin axmed oo ka mid ah howlwadeennada safaaradda soomaalida ee dalka talyaaniga waxay xalay naqadki markay ahayd baa shilkaani dhacay shilkanna sida ilaa iyo hadda wax caddayna oo kala cad ma jiraan laakiin sida qiyaasta hadda lahaya ay tahay shilkan xala maqribadii buu dhacay shilkuna wuxuu ahaalee shil dab ah oo sida macnaha qiyaasta ay sheegayaan booliska oo oo talyaaniga waxay dhaheen shilku dooma meesha marayay baa soo sheegay oo soo wargeliyey dadkaana buste iyo waxbay intay shideen ay ugu talagaleen bulla leyr ahaanna u isticmaalaan bay shiteen marka shilkaas oo dabka ay shideen baa doontii wuxuu ku saameeyaa la yidhi inay macnaha dabkan ku dhaasho waa gartay halkee weeye xeebta intay u jirtaa meesha doontu shilku ku qabsaday qiyaastii adigu meel isaa uga fog ma aha laakiin cabirka saxda ma hayo oo hadda u jirto meesha waa marka dadka hadda dhintay iyo inta la badbaadiyey waa imisa maxay kala yihiin dadka horta jinsiyadaha ay kala yihiin ilaa iyo hadda ma cadda anagu kalle waxaan ku mashquulsanayn dadkii soomaalida macnaha wixii wax ku yaxyeeloobay iyo tirada macnaha soomaalida saan u heli lahayn laakiin dadka dhintay ilaa iyo hadda oo la xaqiijiyay siddeetan iyo laba qof baa dhimatay boqol iyo konton qofna waa la badbaadiyey oo waa la hayaa dadkana qiyaastii waxa lagu qiyaasaya marka hore inay ahaayeen dad afar boqol iyo konton ilaa shan boqol udhexeeya marka intii kalena kolley baarigoob baa loogu jiraa baaritaan baa socda xaggee bay ka timid doontani doontani libiya ka timid waxay usoo socotay lamaduusa waa garta marka dadka saaran waxaa loo badinayaa soomaali iyo eritreyaan sax miya dadka saaran oo ma badankooda macnaha cadadka badan ba waxaa loo badinayaa inay soomaali iyo eritreyaan yihiin waa gartay xilligay ka soo baxeen miyaa la sheegay libiya iyo halkay ka soo baxeen xilliga ay ka soo baxeen iyo saacadda ay soo baxeen iyo iyo intay soo socdeen waxaas warbixintaas dhan weli ma hayno waxyaalaha hadda aan ku hawlanahay bay ka mid tahay waa gartay marka doontan marka hore ma cilad baa qabsatay mise dab baa qabsaday see u kala horreysay dhibaatadu doonta sidii warka hadda ugu dhow oo la sheegayo oo anaa hubin waxa weeye in doonta ay dab qabsaday iyagu waa dab ay ugu talagaleen bulloleyr ahaan inuu shitaan inuu qabsaday baa ilaa iyo hadda warbixinta aan haynaa ay sheegaysaa waa gartay bululeydhkana waxay rabeen in la arko oo la badbaadiyo la arko ha marka la arkida de ma u ogin weli macnaha inay cilad ay ku timid tahay oo macnaha badbaado raadinayeen iyo in ay macnaha ugu talagaleen kolley daruuf baa ogeysaa umalaynaya inay keensadaan inay macnaha bulleyr ahaan u shitaan dab waa gartay doontii hadda ma wada degtay dhammaanteed doontii ha ah waa burburta waa gartay marka dadkan dhintay ee hadda meydkoodii lasoo helay maxaad ka aqoonsateen iyaga dadkaasi ma soomaaliba maxay yihiin annagu meesha ilaahay hadda maana tegin haddaan waxaan ugu jirnaa qalqaaladii iyo sidaan meesha ku aali lahayn dowladda talyaaniguna lama ay soo xiriirin oo wax information nooma ay soo gudbin lamaduuse waa la xiriirnay lamaduuse waxay dhaheen information waa idiin soo warcelaynaa bay dhaheen information waa idiin soo sheegaynaa welina akhbaar kamaanu hayno annaguna hadda maanta waxaan u diyaar garoonaynaa sidii meesha loo aadi lahaa oo xogtii rasmiga ahayd iyo dadka soomaalida ku waxyeeloobay loo soo ogaan lahaa marka warbiximahaas iyo iyo warka xogtaas oo dhan weli ma aanaa helin waxaan hadda baarinay ka mid tahay waa gartay marka maxaad qabanaysaan hawsha idiin taalla hadda maxay tahay hawsha noo taalla hadda waxa weeye horta ma ugu horreysa inaan meeshii tagno oo meeshii aan dadkii soomaalida ahaa oo waxyeeloobay iyo wixii nool iyo wixii waxgaareen iyo wixii dhintay waxaa lalayahay aan soo kala qorno wixii caawimaada aan u qaban karnaan aan u qabanno hawshaas wey hawsha noogu daranoo haddana hortaalla waa garta dadka dhintay ii sheeg iyaga maxay isugu jiraan haddii ilaa hadda macluumaadkaad haysaan dadka dhintay ilaa hadda macluumaadka ay isugu jiraan oo kala baxsan ma hayno xogtoodaas waa garta ma dumar ba ma rag ba ma caruur ba maxay yihiin maxay u badan yihiin waxay u badan yihin dad waaweyn bay u badan yihin
kaasi waxau ahaa maxamuud yaasiin axmed oo ka mid ah howlwadeennada safaaradda soomaalida talyaaniga waxa uu khadka telefoonka ee magaalada rome ugu warramayay waryahayaga haaruun macruuf